waa maalin muhiim u ah bulshada caalamka si looga wacyigeliyo halista cudurka habataytiska loona dhiirigeliyo tallaabooyinka lagu baabi'in karo sanadka halkudhiga maalintan ayaa ah cagaarshowga ha la baabi'iyo baaqan ayaa lagu muujinayaa baahida degdega ee dunidu u qabto in la xoojiyo wacyigelinta sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaa lagu qiyaasaa in ka badan milyan oo qof oo ku nool dunida inay qabaan hebatitis b ama c nasiib daro sagaashanboqolkiiba dadkaasi ma ogo cudurka ay qabaan tani waxay keentay in cudurku si xowle ugu faafo bulshooyin badan soomaaliya cudurka cagaarshowga gaar ahaan noocyada b iyo c wuxuu ku faafay si aan si buuxda la ogeyn maadaama ayna jirin tiro rasmi ah oo lagu kalsoon yahay si kastaba ha haatee daraasada caafimaad ayaa muujinaya in ilaa toban boqolkiiba dadka soomaaliyeed ay u badan tahay inay qabaan hebatetis b ugu horeyn qaar ka mida waalidiinta ku nool degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose oo aan waraysi la yeelanay ayaan wax ka weydiinay inay carruurtooda tallaaleen sida u heleen tallaalka iyagoona talooyin u jeediyo waalidiinta kale walaal aniga waxaa la yidhaahdaa cabdinaasir axmed daahir baa layidhahdaa waa mahadsan tahay radio sanguuni oo dhowble ka shaqeeya mar walbaba bulshada iyo ra'yadeeda iyo waxyaabaha ay qabaan dadka weydiiya waad mahadsan tahay sanad walba maanta kale dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ee habatiitiska adduunka maadaamad ka mid tahayd waalidiinta degmada dhowbley ma talaashay caruurtaada horta waa sidaa u sheegtay xanuunkaas wuu jiraa weliba soomaaliya wuu ku badan yahay dadkana waan ku boorinayaa in ay iska tallaalaan tallaalkiisana mar walba waa la helaa caruurtayda waa qaar adigu waan ka tallaalay kuwa kalena way ii qorshaysan tahay inaan ka tallaalo hadduu ilaha yidhahdo waalidiinta waxaan kula talin lahaa xanuunka cagaarshowga la yidhaahdo waa xanuun runtii dhib badan oo dee ruuxa sababa xataa inuu ama xanuunan kale sida intuu beerka kaga dhaca kansarka kaliya usii gudbiya ama dee sabababa inuu micnaha ruuxa uu loogu magacbixiyo marka xanuun dhib badan weeyaan ama xanuunnimadiisa ku dhib badan ama halistaasba keena marka waxaan bulshada kula talin lahaa inay tallaalkiisa maadaama ay helhayaan in layska tallaalo ayaan aad bulshada ugula talin lahaa oo caruurta ay ka tallaalaan magacaygu saddexan waa cafta cabdulaahi waalidiinta waxaa looga baahan yahay kow caafimaadka waa waxa u muhiimsan dhaqaalaha uu badanna uu ku baxo markuu xanuunkaasu imaado marka intuuna imaanin xanuunkaasi in laga hortago oo qofku dadaal uu sameeyo ka warhaya ilmihiisa laamaha caafimaadkana uu mar walba ku xidhan yahay
dhanka kale mid ka mid a dhakhaatiirta degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose oan waraysi la yeelanay ayaan wax ka weydiinay waxa uu yahay xanuunkan siduu qofku ku ogaan karo inuu qabo cudurkan iyo sidoo kale halista cudurkana intay la eg tahay bulshada soomaaliyeed anigoo ah doctor cabdiqani maxamuud sheekh maxamed kanaha ogolaha istaalka rafiiki waxaan aan aada u mahad celinayaa bahweynta radio sanguuni markaan maanta ogole waa maalinta la xuso cagaarshowga adduunka meel walba laga xusaayo cagaarshowga waa jirooyin ka mid ee dadka biniaadanka ay ku dhacaan si maadaama jiro walba qeyb ay leedahay kuwa maskaxday ku dhacaan kuwa dhiiggay ku dhacaan inta badan cagaarshowga wuxuu ku dhaca waxaa beerka cudurada beer ku dhaco waaye igaa kuwa wahlisan uu ku jira cudurada adduunka biniaadanka wahlisan markii la fiiriy khaasatan soomaali ahaan annaga markii la fiiriyna aaduu noogu badan yahay cagaarshowga nooca biiga la yidhaahdo cagaarshow markii la dhaho wuxuu qaybsamaa ilaa saddex nooc cagaarshow nooca la dhaho a aa jiro nooc b la dhaho iyo nooc c la dhaho saddexaas oo kala qaybsamaa biiga inta badan ku dhacaa oo inta badan soomaalida ay iska gubaan marka saddexdaas nooc uu kala baxaao a iyo b iyo c saddexdaas uu kala baxa cagaarshowga qof kartoon markuu qabo uu ku dhaco isla markii hore calaamada kama ogaan karo qofka ilaa uu tago xarun caafimaada si kale kuma ogaan karo laakiin marka uu tago almost late stage uu tago qofka markaas candhi iyo cagaartaan oo kaleeto inuu ka arko ama liver cirrhosis oo kale nooceeda kale loo yaqaano liver cancer inuu isku bedela markaankooda oo cudurta beerkii soo bararo markuu marka xaaladaha u dambeeya uu gaaro wuu isku ogaan karaa laakiin adduunyada kaleeto waxaa jirta qofka wuxuu sameeyaa sanad walbo check-up uu sameeyaa wuu is ogaadaa xaaladiisa caafimaad la socda ama lixdii biloodba ka socda marka hadduu qofka isbaaro si dhow isagoo marka uu iska heli karaa inta badan hadda waxaa dhacda markaakoo soomaaliya oo kale meelaha inta dhiig lagu shubo oo kaleeto in qofka soo dhiig shubayo oo kaleeto laga helo cagaarshowga laga helo oo asigan isku ogeyn inuu dad caabiyo maahan u imaaday bulshada qaabka lagu ogaan karo inta badan hadda ku ogaadaan waqtigii tagay oo baalkii oo saameyntiisa oo yeeshto indhihiisa oo cagaardeen laakiin qaabka ugu fiican lagu ogaan karo xitaa qof mar walba oo baartaan uu maraayo lixdii bilood ama sanadkii inuu mar sanadkii laba mar ama sanadkii hal mar oo iska baaro qaabkaasaa lagu ogaan karaa halistiisa aaday u badan tahay waana halis zaa'ida waaye maadaama beerkii dhan waa warshadii dhan ee qaybta keedka dhiigga u qaabilsaneed qaybta enzyminska ama protect jirkii dhacaamada soo deynaysa waaye maadaama uu halista noocaas uu qaabilsan yahay inkastoo liver transplant la dhahay adduunka oo jiro beerkiiba la bedeli karo laakiin haddana bulshada qaarkood qofki waxaa la arkaa ama istaal ahaan inuusan heli karin wadanka uu jooga in meel lagu bedelo ama uusan bixi karin dibadda aadi karin marka halisteeda aad uu leeyahay aad uu halis u badan yahay markii loo fiiriyo cudurada kaleeto